kiisaskan laga helay cudurka ayaa lagu kala baaray isbitaalada magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe iyo magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaana jirta cabsi xoogan oo soo food saartay dhammaan bulshada ku dhaqan maamul goboleedyada iyo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya iyadoo sii kordhaya maalinba maalinta ka dambeysa cudurka wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka hirshabeelle muxiyadiin mukhtaar macalin ayaa radio isnay u sheegay kiisaska guud ee labada gobol laga helay waa maasan tahay kiisaska guud ee febraayadan labaatan iyo saddexda mar ee sabaanta la helay waa konton iyo saddex kiis kiisaska guud ahaan waxaa meel ah ama rag ah afartan halka saddex iyo tobanna ay ka yihiin haween waxaana lasoo gudbiyey shalay toole guud ahaan sagaal kiisay ahaayeen xaqiiqdii laba ka mid ah maxaan ku irahda magaalada jowhar laga helay halka todobada kalena laga soo ribood gareeyo magaalada beledweyne maadaama istaalka uu yahay istaal aada u baaxdooyn dad aada u fara badan ay imaanayaan dhammaan kiisaska la baara ilaa hadda warbixinada aan helayno waa halka kiis oo u dhintay ayuu ahaa ninkan waa kiis markaas isaga naftirkiisa ka imaaday nairobi oo markaas ay kamid ah ganacsata magaalada jowhar oo runtii cuduro kale ama comorbidet la ahay markaas cudurkan coronaviruska uu saameeyey kiiskaas kaliya ilaa hadda aan xaqiijin karnaa way jirtaa in saraakiil caafimaad ama kalkaalayaal caafimaad ka shaqeynaya isbitaalka iyagana laga helay iyagana waxaan marsiinay waajabaadkoodii oo waan karantiilay ku jiraan xaaladoodana aaday hadda ugu soo fiicnaanaysa maalin maalinta ka dambeyso sidoo kale waxaa jiro xildhibaano kamid a dowlad goboleedka hirshabelle oo iyagana cudurkan laga helay maalmihii lasoo dhaafay iyagana waxaanu amarnay in ay isku karantiilaan guryahooda ilaa laba isbuuc ama afar iyo toban maalin xaaladoodana meeshaas lagala socdaa oo si dhow ay wasaaradda uga warheysaa waxaana heegan la geliyey shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee u tababaran covid sagaal iyo toban ee maamul goboleedka hirshabeelle iyadoo xarunta magaalada jowhar dib loo furay sida uu sheegay wasiir muxiyadiin inkastoo aysan jirin cid la seexiyey xarunta balse guryahooda ay joogaan dadka laga helay cudurka waa kan mar kale wasiirka ugu baaqay inay bulshada raacaan habraaca w h o iyo howlwadanada caafimaadka bixinayaan khaasatan waxaan rabnaa inaan si gaar ah uga wacyigelin ama ugu sheegn ama aan gaarsiinaba ganacsatada qeybaheeda kala duwan in ay ilaaliyaan ay kala fogaanshihii si cudurkii uusan u faafin aan la dhayalsan cudurkii cudurka xaqiiqdii si dhab ayuu u jiraa waxaan dareemaynaa baaxadda sida baaxadile oo ku faafayo waa halkii waxaad dareemi kartaa maadaama hal maalin kaliya sagaalkiis lasoo ribood gareeyey inta intaas ka badan oo qarsanaysana aan dareemi karno marka cudurka xaqiiqdii si dhab oo u jiraa waxaan rabnaa dowlad goboleedka hirshabelle dadka ku nool in ay si dhaba u qaataan kala fogaanshaha sameeyaan wacyigelinta tiimka wasaaradda iyo dhammaan bahda caafimaadka ka shaqeynaysana ay qaataan sanadkii hore ayay ahayd markii sidan oo kale uu cudurkan soomaaliya iyo caalamkaba lagu arkay gaar ahaan magaalada jowhar oo xarun u ah maamul goboleedka hirshabelle ay ka gashay liiska dadka u dhintay covid sagaal iyo toban